fursad weyna iitaa maanta inaan halkaan isku aragno waxaan u malaynaa inaad dhowr iyo labaatan maalmood isfooyinayseen o aad lahdeen muxuu soo wadaa marka fooshiya ilaahay iga keenay magacii aad iga sugayseen aan usoo bixiyey waa idinkeena adinkana waxaan rabnaa inaa uwaqlashiin ood magaca ila bixisiin dabcan arrintaas waxay qaadatay brosees dheer ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid wakti koobana lagu soo magacaabay laakiin kan wuxuu qaatay waktigiisa wakti ka dheer waxaan shaki ku jirin aqoon-yahan soomaaliyeed ruuxii loo diro ee la yidhaha soo kala xul inay tahay arrin aad iyo aada u culus weliba marka lagu sii daro labaatankii sanoo lasoo dhaafay dawladnimo la yska dhexlayo inaysan jirin oo dalku dhibaato ku jirin taasna waxay keentay waktigu inuu dheeraado waxaan idinkaga mahad celiyaa taladii wanaagsaneed aad ka geysateen waxaan ka mahad celiyaa gacantii aad igu siiseen inaan waajibaadkayga guto